جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay lixda bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon oo warka subaxnimo in ka badan shan askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose madaxweynaha dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa ka qayla dhaamiyey howlgalkii ay mujaahidiintu ku soo qabteen mas-uuliyiinta ka tirsan dowladdiisa dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay mid ka mid a hay-adaha reer galbeedka ee sida weyn u taageera kooxda ridada soomaaliya maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada jilibba ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ku qabtay multaqa ballaaran oo looga hadlayay horumarinta barashada qur-aanka kariimka munaasabad lagu caleemo saaray nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaanka faafaxadhuun ee wilaayada islaamiga ee gado kooxda ridada soomaaliya ayaa shacabka ku dhaqan gobolka banaadir ku soo rogay lacago cusub oo baad ah iyadoona arrinkaasi ay si weyn ooga hadleen bulshada muqdisho maamulka ridada jubbaland ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada baardher ee gobolka gado kadib markii halkaasi ay isaga baxeen maleeshiyaadkii taageersanaa kooxda ridada soomaaliya جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran in ka badan shan askari oo kufaarta afrikaanta ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sida warbixintan uu ku hayay xaaris cabdulqaadir ciidamada mujaahidiinta ka howlgala wilaayadaha shabeellada hoose waxay ilaa iyo afar qarax la beegsadeen kolonyosa haysidey oo ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaasoo ka baxay deegaanka namber lixdan kuna sii jeeda dhanka deegaanka buufow ee hoostaga degmada janaale qaraxyadan ee sababay khasaaro kala duwan oo naf iyo maal ah oo soo gaaray ciidamada saliibiyiinta waxaana inta la xaqiijiyay qaraxyadaas ku baktiyay hal askari halka ay ku dhaawacmeen shan kale oo dhammaanba askarta kufaarta ah diyaarad holokobter ah ayaa goobta soo caga dhigatay taas oo halkaas ka daabushay bakhtiga iyo dhaawacyada kufaarta afrikaanta dhanka wilaayada bakool waxay ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maliishaadka murtadiinta degmada ceel barde oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool dhanka wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay weerar madaafiica ku qaadeen saldhigga maliishaadka ridada ay ku leeyihiin duleedka degmada buulaburde waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare soo gaaray cadowga inkastoo aan la xadidin inta u leeg yahay sidoo kale wilaayada hiiraan waxaa mujaahidiintu qarax la beegsadeen isbaaro maliishaadka ridada u tiilay xaafadda buundaweyn magaalada beledweyne iyadoona qaraxaasi ka dhashay khasaare balse aan la cayimin baaxadda inta u leeg yahay khasaarahaasi dhanka wilaayadaha jubbada hoose howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa maliishaadka ridada ee jubbaland gaar ahaan kuwa gaarka ee loo yaqaan special forces howlgallada ka kala dhacay koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya waxay qayb ka noqonayaan weerarada lagu dhiig bixinayo cadowga allahi duulaanka gardarada kusoo qaaday shareecada islaamka mahadsanid xaaris madaxweynaha dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa qayladhaan ka muujiyay howlgalkii ay mujaahidiintu ku soo qabteen mas-uuliyiinta ka tirsan dowladdaas sida warbixintan uu ku hayay cabdulqaadir maxamed rabbaani madaxweynaha dalka kenya gaal william ruutu oo bilaabay socdaal uu ku marayo gobolka mandheera iyo gobollo kale oo dhowr ah ayaa waxa uu gaaray gudaha magaalada mandheera isagoo kelimad halkaas ka jeediyey kusoo hadal qaaday khafaalkii ay mujaahidiintu kusoo kaxaysteen shantii mas-uul ee ka tirsanaa dowladdiisa gaal ruutu ayaa waxa uu ka qayla dhaamiyey arrinkan xilli uu ka hor qudbeynaya dad boqolaal ah oo isugu soo baxay gudaha magaalada mandheera waxaana uu isu muujinayay xilliga uu dadkaas la hadlayay mid qaab xoog ah ku soo furan doona mas-uuliyiinta dowladdiisaas ee ay qafaasheen mujaahidiinta waxa uu sidoo kale inta uu hadalkiisaas jeedinayay uu soo hadal qaaday qadiyadda amniga oo waayadan sida laga warhayo faraha kasii baxaysa xili ay sii laxaadsanayaan weerarada xoogan ee ay fulinayaan libaxyada bariga afrika markii uu gaal william ruutu sheegay in ay qaabka ugu dhaqsiyaha badan ay guryahooda ugu soo celin doonaan shanta mas-uul ee ku jira gacanta mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka kenyaanka ah waxa ay baraha kala duwan ee internetka ka bilaabeen maadeysi iyo in ay u arkaan wax lagu qoslo hadalka uu ka dhawaajiyey madaxweynahooda dhanka kale su-aasha la isweydiinayo ayaa ah kenya oo horey usoo furan weyday maxaabiista ku jirta gacanta mujaahidiinta tan iyo sanadkii laba kun lix iyo tobankii ee lagu qabtay dagaalkii ceelcadde miyaa hadda isku dayeysaa in ay soo furato shan rag ah oo la qabtay laba maalmood ka hor mahadsanid rabbaane dowladda silibiyadda ee mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay mid ka mid ah hay-adaha reer galbeedka ee sida weyn u taageera kooxda ridada soomaaliya faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba wax ka yar shan iyo toban maalmood oo uu xukunka hayo donald trump madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka wuxuu soo saaray qaraaraad muran badan dheliyey oo u badan dhanka dhaqaalaha arrinka oo saamayntiisa laga dareemayo dunida dacladeeda maadaama uu yahay ganacsade aan ku xildheerayn siyaasadda balse yaqaan qiimaha lacagta ayuu diiradda saarayaa sidii uu xoojin lahaa damaca dhaqaale ee maraykanka balse wuxuu dhuunta qabanayaa dowladihii iyo ururadii ku tirsanaan jiray lacagaha maraykanka uu bixiyo qaraar ay ka qayladhaamiyeen inta badan dowladaha ka jira qaaradda afrika ayuu trump gaaray kaasoo ah inuu xayiraado ku soo rogay hay-adda loo yaqaano u s aid oo ah aaladday ameerika ku gumaysato waxa loogu yeero dunida soo koraysa hay-addan oo uu aasaasay john of kennedy madaxweynihii hore ee maraykanka sanadkii kun sagaal boqol lixdan kowdii ayaa loogu talagalay in maraykanku uu ku gumaysto dalalka caalamka islaamka iyo dunida muslimka arrinta cusub ayaa ah in maamulka trump uu u yeeray madaxda hay-adda u s aid kadibna la weydiiyey in ay sharaxaad ka bixiyaan qaabka ay u shaqayso iyo halka ay ku bixiso bajetka sanad walba la siiyo oo bilaayin dollar ah sida ay soo tabisay wakaaladda wararka a b mas-uuliyiinta hay-adda ayaa ku gacan sayray inay keenaan caddaymo ku saabsan qaabka ay u shaqeeyaan arrinkaasoo ka caraysiiyey elon mask oo trump u xilsaaray inuu dabagalo wasaaradaha iyo ilaha maaliyadda dowladda xukuumadda washington ayaa ku dhawaaqday inay albaabada isugu laabtay xafiiskii ugu weynaa u s aid ee ay ku leeed caasimadda waddanka islamarkaana shaqadeeda la hakiyey muddo sagaashan maalmood ah mark rabio oo ah wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ayaa ku dhawaaqay in isaga uu madax ka yahay hay-adda islamarkaana la hakiyey shaqooyinkii ay haysay weerar afka ah ayuu ku qaaday madaxda hay-addan oo u sheegay inuu musuq maasuq dilooday islamarkaana aysan ka shaqaynayn danaha maraykanka
I mean, my frustration with USAID goes back to my time in Congress. It's a completely unresponsive agency. It's supposed to respond to policy directives of the State Department.
Markaan eegna jahawareerkayga ku aadan hay-adda USAID, waxaan dib ugu laabanayaa xilligaygii aan ka tirsanaa Koongareeska. Waa hay-ad aanan bixin wax jawaab ah waxaa la rabay inay u hoggaansanto tilmaamaha siyaasadeed ee wasaaradda arrimaha dibadda balse waxay diidaysaa inay sidaas samayso mana oggola daahfurnaan iyo isla xisaabtan dhab ah waxaa jira howlo badan oo ay qabatay u s aid qaar ka mid ah ayaana sii socon doonaa balse iyaguna waa inay u hoggaansamaan siyaasadda isla xisaabtanka waxaan si cad u sheegay intii lagu guda jiray magacabisteeda in dollar kasta oo la bixinayo iyo barnaamij kasta oo la maalgelinayo uu waafaqi doono danta qaranka ee maraykanka innagu ma doonayna in aan quudinno dalal iyo dadyow kale waa in wax walba laga hormariyaa masaalixda maraykanka laakiin u s aid waxay leedahay taariikh ay iska indhatirto iyadoo isku aragtay inay tahay hay-ad samafal oo heer caalami ah taasoo ka madax bannaan danta qaranka maraykanka dabcan xaqiiqduna sidaa ma ahan lacagtani waa mid ay bixiyaan canshuurbixiyaasha ameerikaanka ah sidaa darteed aad baan uga walwalsannahay inaysan nala shaqaynaynin oo aysan oggoleen in la weydiiyo su'aalo sida barnaamijkan muxuu qabtaa yaa hela lacagta yaana ah qandaraaslayaasha maalgeliya heerkaas maamul xumo iyo iska indhatiradda intaas la eg dabcan waa midda keenaysa in la sameeyo dib u eegis dhab ah oo la jaanqaadi karta xukuumadda laga bilaabana maanta aniga ayaa ah madaxa hay-adda u s aid
qaaradda afrika waa meesha ugu daran ee ay saamaynta ku yeelanayso xiridda hay-addan oo gacanta ku haysay wax ka badan kala bara miisaaniyadda dowladaha arrinkaa oo sabay in dowlado badan oo saliibiyiin ah ay musallafaan waxay ahayd hay-ad gumaysi oo maraykanku uu ku adeegto kooxda riddada soomaaliya ayaa sanad walba u s aid ka heli jirtay lacag dhan toddobaatan milyan oo dollar waxa ay hay-addan qayb weyn ka ahayd xumladii saliibiga ahayd ee xasan garguurta iyo maraykanka ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah sanadkii labada kun labaylabaatanki hay-addan ayaa gobolada hiiraan shabeellada dhexe iyo galgaduud ka hirgelisay mashaariic ay ugu magacdartay barnaamijka xasiliinta deegaanadii laga xoreeyay argagixisada oo loola jeedo in u s aid ay jawaasiis iyo macuusley qorato si ay qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta dabadhilifyada soomaalida ee qaybta ka ah duulaanka ashaaldirarka ee wilaayaadka islaamiga lagu soo qaaday ayaa aaminsan in xayiraadda u s aid ay halis ku tahay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta iyagoo tusaale u soo qaatay in deegaanada cadowgu qabtay ay hay-addan saameyn weyn ku lahayd u s aid waxay ahayd hay-ad oo soomaaliya muddo dheer ka shaqaynaysay deeqda ay bixinaysana laamo badan oo dowladda iyo arrimaha bini'aadamnimadaba macnaha khusaysay gaar ahaanna dhinaca securityka wax ka qabanaysay dimuqraadiyeynta maamulka ama maamulada dal ka jira iyo dowladda federaalka gacan weyn ku lahayd dibudhiska hay-adaha dowladda xataa markay burbureen gacan ka geysanaysay marka lama soo koobi karo waxay dalka uga dhigan tahay wax weyn sababtoo ah u s aid waxay caawinaysay qaybta xasilinta dalka markii meel macnaha laga qabto al-shabaab oo kale oo hadda dhibaato badan oo amni dalka ku haaya waa hay-adda sida degdega ah wixii loola gaaraya dadkaas muddada dheer shabaabku haystay oo dhinaca bani'aadinimada leh elon mask oo ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda trump ayaa hay-adda u s aid ku sifeeyey kubad duqsi ka buuxo wuxuu ku goodiyey in ay tallaab adag ka qaadi doonaan madaxda hay-addan haddii ay u hoggaansami waayaan awaamiirta dowladda As we dug into USAID, it became apparent that what we have here is, is not an apple with a worm in it.
markii aan si qoto dheer u eegnay u s aid waxaa inoo caddaatay in aanan la tacaamulaynin tufaax uu ku jira tixre balse arrinku uu intaas ka weyn yahay oo aan la macaamilayno kubad uu ka buuxa tixre But we have actually just a ball of worms.
tallaabadan uu maamulka trump ku weeraray hay-adda horumarinta iyo gargaarka maraykanka ee qaybta ka ah qorshe ballaaran oo maamulka cusub uu ku doonayo inuu meesha uga saaro lacago si macnodaro ah maraykanka bil walba uga bixi jirtay kooxda riddada soomaaliya waa midda ugu daran ee khasaaruhu ka soo gaarayo joojinta u s aid sababtoo ah waa koox ku nool gacmo horsiga shisheeyaha warbixinadu waxay sheegayaan in dhammaan dowladaha qaaradda afrika ay ku jiraan gumaysiga dhaqaale ee maraykanka waxaana loo soo marsiiyaa hay-adda u s aid marka laga reebo lix dowladood oo iska diiday in ay ku tiirsanaadaan dhaqaalaha maraykanka ee gumaysiga waxaana dalalkaasi ka mid ah zimbabwe iyo eritreya mahadsani daabuushayba maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ku qabtay multaqo ballaaran oo looga hadlayay horumarinta barashada qur-aanka kariimka warbixintan waxaa inoo haya cusmaan axmed dhuubo
magaalada jilib oo allaha ku sharfay in muddo dheer ay nasiib u hesho ku dhaqanka shareecada islaamka wuxuu ehelkeedu siiyey inay ku tallaabsadaan horumar dhinac kasta ah kaas oo aysan haysan ummado badan oo ku nool daafaha caalamku ay uga horreeyaan magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya oo ay maamulaan riddada iyo gaalada shalay galab waxaan aniga iyo boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshadan goobjoog u noqonnay multaqo lagu weynaynayo qur-aanka kariimka sidoo kalena lagu maamuusayo dadka ahluqur-aanka ah oo ay ugu horreeyaan macallimiinta madaariista iyo ardayda xambaarsan kalaamka allaah kaas oo ka dhacay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا multaqaha oo ahaa mid lagu sagootinayo dowraad muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo u waday maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulaha macadka imaamu sakaawi oo qayb ka ahaa guddiga multaqaha ayaa ka hadlaya ujeeddada loo soo qabanqaabiyey multaqaha iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay multaqahan runtii magaciisa multaqa tanziil ahli tartiil shicaarkiisna ina aladiina yatluuna kitaab allahi waaqaamu salaata aayaddaas waaye facaaliyaad fara badan ayaa ka muuqda sida qur'aankii qaraa'aadkiisa kala duwan oo la cardinay taqani bilqur'aan sida as'ilooyin iyo jawaabo oo dadku waaweyn loogu talagalay ay mushaarakaynayaan qofka ka jawaaban jawaa'is la siinayo waxyaabaha meesha ka qoran mushaarikiinta magacyadoodii sida maahidadii sakhaawi madaarista qur'aankii xaalaqaadkii maraakiistii runtii facaaliyaad fara badan ayaa meesha ka muuqda oo dadweyn sidaasoo kale waxaa ku qoran dhinaca midig boorka abyaad shaadibi ah waina kitaab allahi awhaqu shaaficin wa agnaa khanaa'in waahiban mutafadila ay tusinays meesha in maanta waxyaabaha kulankan uu yahay qur'aankii iyo in la taxriidiyo ummaddii oo ahlulqur'aankii la takriimiyo culimmada kale ah sheekh jaamac iyo sheekh cabdiwaaxid ayaa bulshadii soo xaadirtay multaqaha kala hadlay ahmiyadda barashada qur'aanka kariimka ilaahay kitaabka qur-aanka wuxuu inoogu soo dejiyey inaynu ku tadabburno inaan iska yaacinno iska akhrino keliya meehe inaynu ku tadabburno markaanu akhrinayno oo ku fakerno oo macnaha aad u dhadhansanno oo ina saameeyo in sha allahu tacaalaa markaa kadibna haddanaan ku camalfalno ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun culimmadu waxay yidhaahdeen qiraa'atu alqaliili min alqur'aan in yaran qur'aanka kitaabka ilaahay ka mida oo la akhriyaahay oo tadabbur iyo tacaqul lagu akhriyo qofka caqligiisa dareenkiisa uu la socodsiiyo waxay ka khayr badan tahay qiraa'aad tiro badan in la akhriyo aayaad tiro badan ama intaasu suurad in akhriso suurad gaaban oo aad u fahamto oo ku celceliso ayaa ka faa'iido badan waxaa maanta isu keenay ummaddaa tirada badan waa weynaynta iyo ku farxidda kitaabullaahi subxaanahu wa tacaala maxaa yeele allah wuxuu leeyahay qul bifadliillaah fadliga alleh wa biraxmatihi fa bidaalika falyafraxuu huwa khayru mimaa yajmacuun maanta waxaan ku farxaynaa een u soo baxnay haddee fadliga alla waa qur-aankii islaamka waa wax lagu farxa woy waa in la weyneeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu sharfay qur-aanka ayuu nugu sharfay qur-aankuun ilaahay noo doortay subxaanahu wa tacaala allah wuxuu leeyahay umma awratna alkitaaba aladiina istafaynaa min cibaadina ilaahayna qur-aanka wuu noo fududeeyey allah wuxuu leeyahay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fa hal min muddakir multaqaha oo socday saacado badan waxaa ka hadlay waxgaradka waxaa sidoo kale jiray bandhigyo ay samaynayeen ardayda madaariista qur'aanka kariimku ay ugu horreeyaan ardayda dhigata macadka qiraa'aadka ee imaamu sakhaawi جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا لا قالوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قات وسطت سماء
kama marneen su'aalo ku saabsanaa qur'aanka kariimka oo la weydinayey bulshada sidoo kalena lagu bixinayey abaalmarinno waa kuma saxaabiga rasuulka uu ka dalbaday inu qur'aanka ku dhulaxyo qur'aanka uu ku yidhi saxaabigaasi waa keen waayo su-aasha xigta waxay leedahay waa aayadee aayadda culimmada ay ku magacaabeen
multaqaha ayaa lagu wadaa in uu socdo maalmaha soo socda laguna soo bandhigo waxyaabo badan oo faa'iidu leh bulshada ku nool magaalada jilib mahadsanid cusmaan munaasabad lagu caleema saaray nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaanka faafaxadhuun ee wilaayada islaamiga ee gado warbixintan waxaa inoo haya casaam carafaat waxay ahayd munaasabad ballaaran oo si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana lagu dooranaya nabadoon cusub kuna dooranaysa jifada maxamed ibraahim oo ka mid a beesha talxe ayaa waxay ka dhacday deegaanka faafaxdhun oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gado munaasabadan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimodiin uwaasyo nabadoonno iyo martisharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada laga akhriyay bayaanka ay soo saartay jifada maxamed ibraahim oo ka mid a beesha talxe bayaan ka soo baxay beesha maxamed ibraahim qodobka koowaad in beesha ay yeelato naqiib la shaqeeya walaayada islaamiga ee gobolka geda beeshu waxay si buuxda iskugu raacday ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka labaad beeshu waxa ay ka soo horjeedaa oy beri ka tahay gaalada iyo gaala raacyada beeshu waxay si buuxda u garab taagan tahay mujaahidiinta bariga afrika sheekh maxamed bishaaro ka mid a culimudiinka soomaaliyeed ayaa munaasabadda kelmad dardaarana ka jeediyey majlisku waa majlis diineed waa mucaahado iyo ballan diineed oo beeshii maxamed ibraahim talxa iyo maamulkii xarakadii islaamka ay wadagelayaan oon la mid ahayn ballamadii qabaa'isha iyo waxyaalihii kale la midka ahaa waa ballan la adkeeyey waalidiintayow waxaan idin leeyahay beecadaas weeye beecada aad gelaysaan beecaduna waxay u baahan tahay sida ay tahay in loo fuliyo haddii laga jeesta arrinta ayada ah oo maaragtay maxaan ku raha ballankaa laga baxa alla waa goodiiyey jalla wacalaa goodintaasi ilaahay uu goodiiyey inaanan maaragtay maxaan ku rahdaa u banbixin ee ilaahay ridihiisa aan raadinno ayaana isu dardaarmaynaa hadduu ilaah yidhaahdo sidoo kale nabadoonka cusub ay dooratay jifada maxamed ibraahim oo ka mid a beesha talxe ayaa isagan halkaasi ka hadlay waxaa mataqaanaae xilka ii dhiibatay beesh oo halkaan markaan imaaday xilka ayada ay ii doorat kolley dabcan ilaahay waxaan ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaalaa inuu ii fududay waxaan marka walaalaha ka codsanayaa marka koowaad in ay mataqaanaae wixii lii doortay ee xilkii ahaa intaan toosanahay inay igu ayidaan oo igu garab istaagaan tan kale anigana insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan ilaahay oga cabsado afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo nabadoon xasan cusmaan biixi ayaa madasha munaasabadda ka hadlay annagu ka noqoba ahaan waxaan soo dhowaynaynaa barnaamijkii guud ahaan meesha lagu qabtay sida beecada lala galay walaayada islaamka oo ah garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika oo aanoo xaqiijiseen maanta oo indhaha iga muuqda ay ku dhow yihiin boqolaal ruux waxgarad culimo iyo geesaha gobolkaoo dhan ka yimid waxaanoo xaqiijiseen halkan oo markhaati kana maanta inaad walaayada gobolka beeca kula gasheen ama xarakatul mujaahidiin guud ahaan in aad garab istaagan tihiin la dagaalanka kufaarta iyo ka qaybgalka jihaadka ka socda bariga afrika ugu dambayntii waxaa gabagabada xafladda lagu dooranaya nabadoonka cusub ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegado alwaali luqbaan abu anas waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta halkan ka soo qayb galay mid yar iyo mid weyn maadaama aan dhahnay odayaasheen inay nooga horreeyaan aanu sheeganay inaan garab taaganahay shareecada islaamka inaan u diyaar garowno waxaa weeyaan kulankan kulankiisa kale in la arko odayaal fara badan oo qoriga garwaaxaysan oo ilaahay diintiisa uu nusraynaysa subxaana wa tacaala dadkaan marka waa dad aad u ahlu khayra waa ummatu dacwa jazaakum allahu khayran annaga insha allahu tacaala farxadiinna farxadnoa wanaagiinna wanaagnoa wilaayada islaamiga gedo ayaa wado dadaale ay ka mid yihiin kulamada iyo dowraadka ay la yeelanayso qabaa'ilada dega wilayada iyadana beelaha dega gobolka gedo ay ku tartamayaan nabadoon ama ugaas ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid cazam kooxda ridare soomaaliya ayaa shacabka ku dhaqan gobolka banaadir kusoo rogtay lacago cusub oo baad ah iyadoona arrinkaasi ay si weyn kaga hadleen bulshada muqdisho faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiqani maxamed kooxda ridada ee fadhigeedu yahay muqdisho oo tan iyo markii uu xasan garguurta dib ula wareegay filla soomaaliya shaqo ka dhigatay baadda dadka shacabka ah ayaa mar kale soo rogtay lacago cusub oo baad ah taasi oo ay si adag uga hadleen shacabka caasimadda taliska booliiska kooxda ridada soomaaliya ayaa shaaciyey in ganacsatada iyo shirkadaha ka howlgala caasimadda ay ka doonayaan bixinta lacago cusub oo baad ah iyaga oo adeegsanaya warqad diiwaangelin ah sidoo kale maamulka dowladda ridada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa dhankiisa soo rogay mashruuc cusub oo lagu baadayo dadka ku dhaqan caasimadda mas-uul u hadlay ayaa sheegtay in boorarka ku dheggan jidadka caasimadda laga doonayo lacago baad ah dadka soomaaliyeed oo ka warceliyey baadda isdabajooga ah ee ay soo rogeen murtadiinta ayaa la yaabay baahida madaxda ridada waxayna isku raaceen in waxa socda uu yahay boob hantiyeed iyo mashruuc dhaqaale doon ah ganacsatada magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay qorshaha cusub ee kooxda ridadu baadda ku doonayso waxayna warbaahinta u sheegeen in waxa socda uu yahay mashruuc dhaqaale doon ah shaqada ugu weyn ee murtadiintu qabtaana noqotay baadda shacabka ganacsiga caasimadana uu dhulka galay
oo cid wax kaa gadanayso ma laha qofka keliyuu kuu socda waxaa waaye nin wasaaradda maaliyad ka socda warqad wato oo ku dhahaya maxaa lahaa marjanti ambaara ay shirti ambaara iyo waxbaan fiirina warqad dowladda ka baxda oo ka imaata oo ka soo baxda ma ahane qof wax gadanaayo ama badeeca rabo oo socda suuqeennu wuxuu ku arooray canshuur dowladeedla in la dhiibo bis gurigaaga haddaa ka soo toosto ama gaari soo kaxayso ama godqodo u soo bax ama ganaacis u soo bax horta maalintaas u naftaadu waa furunay hadda maanta halkaana taagana haddii barastamool aan u rafto inta aan ugu rafto magaca dawladeed inay ugu soo gaaraya ma filaya horta marka hadda haddii lacag kordhe maalin kastaba waa la soo rogaya iyaga unbay ka matahay kuwa kalena waa la soo rogi doonaa kuwa ka horeeyana waa la soo rogay walaalow wax shacabkaan ka hadlaaya ma aragteen weligaa warqadda c a d da waa maqlay qofkan ganacsadaha wuxuu wataa shati wuxuu leeyahay marka c a d da waxa qofka loogu diraan ilaa hadda ma garanin qofka haddii loo imaado emerjantigiisa la weydiiyo wixiisa dhan meesha ku wada qoran yihiin shatiga aad dukaankan ku furata meesha ku wada qoran yihiin warqaddan c a d da waxaan ku arki jiray intaan arki jiray qof baxaayo oo faro laga qaadayo iyo wax saasaan ku arki jiray marka waa un mashruuc soo kordha waayo wuxuu yahay aniga si fiican uma fahansanin lacagtaas maanta bix haddii la bixi kartaan ma jirinba guryaha la isaga xirooda waa murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xubnaha golaha dawaaqiidda riddada sidoo kalena mucaaradsan nidaamka xasan garguurte ayaa dhankiisa qoraal uu soo dhigay ku sheegay in qorshahan uu qayb ka yahay mashaariicda lacagaha baad ah ay ku uruursanayaan madaxda murtadiinta xaraashkii dhulka danta guud canshuurtii tobanka nooc ahayd lacagihii lagu uruursanayay magacyada tirada badan ee tayadhoor faydhoor kaar caafimaad tasdiiqin mid dembi la-aan ah iyo waxay la mid ah qandaraasyadii la isku xiray qoyskiilkii waxaa maanta kusoo kordhay shirkadaha ganacsiga in shahaado dembi la-aan ah ay qaataan waxaa sidaas qoraal uu bartiisa soo dhigay ku yiri murtad cabdiraxmaan cabdishakuur mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina maamulka riddada ee jubbaland ayaa la wareegay xarunta degmada baardheer ee gobolka gedo kadib markii halkaasi ay isaga baxeen maleeshiyaadkii taageersanaa kooxda riddada soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya yaasir maxamed muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinayay in maleeshiyaad uu wato murtad aadan maxamed dhagacde oo ah guddoomiyaha jubbaland ee degmada baardheere oo la wareegaya xarunta maamulka magaalada baardheere shir jaraayid oo uu xaruntaasi ku qabtay guddoomiyaha jubbaland ee maamulka riddada ee baardheere ayuu ku sheegay in muddo bilah kadib oo ay gacantooda ka maqneed xarunta maamulka ay hadda si buuxda ula wareegeen xaruntaasi
waxaan taagan oon ka hadlaynaa xaruntii maamulka degmada baardheere ee dowlad goboleedka jubbaland labaatan iyo toddobadii bishii labiyo tobnaad baan degmadan waxaa la wareegay oo sifa sharci darree kuu la wareegay dowladda federaalk ee soomaaliya xibna ka mid ah xibnahaasoo adeegsanahayay ciidamadii qalabka sida maanta oo ay taariikhda tahay afartii bishii labaad ayaan maanta si nabad ee xaruntii maamulka kula wareegnay ciidamadiinadii qaranka waa layska horkeenay arrintaani waxay ku soo aadaysaa xilli xiisad salka ku haysa dhinaca maamulka ay ka taagan tahay dhinaca kale magaalada beled xaawo taasi oo ay isku hayaan laba maamul oo kala taabacsan kooxda riddada ee gurguurte iyo axmed madoobe muddooyinkii lasoo dhaafay deegaanada ay cadowgu kaga sugan yihiin gado waxaa maamulka degmooyinkaasi ku loolamayay maamullo kala taageersan jubbaland iyo kooxda riddada iyadoona arrintaani ay salka ku hayso khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya gurguurte iyo axmed madoobe mahadsanid yaasir dhegaystayaal warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka oo arbaca waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu